halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa barashada kitaabkii labaad ee samuel wuxuu ka hadlayaa xukunkii boqornimada nebi daa'uud iyo siduu cadaawayaashiisii uga guulaystay iyo u diyaargarowga dhismaha macbudka waxaanan caawa idiin bilaabaynaa cutubka lixaad ee kitaabkii labaad ee samuel markii noogu dambaysay waxaannu ku guda jirnay daa'uud oo reer banu israa'iil oo dhammuba ay u doorteen inuu u taliyo waxaan kaloo aragnay daa'uud oo dagaal ku qaadaya reer yabuus oo qabsanaya magaalada yeruusaalem waxaana la bilaabay in guri boqortooyo looga dhiso buurta magaalada ee siyoon haddaba cutubkan lixaad ee kitaabkii labaad ee samuel ayaa hal mawduuc ka hadlaya waxaana weeye daa'uud oo isku dayaya inuu keeno yeruusaalem sanduuqii axdiga cutubkan ayaannu ku arkaynaa daa'uud oo wax habboon u samaynaya si qaldan wuxuu isku dayayaa inuu sanduuqa axdiga keeno siyoon isagoo soo saaraya gaari uu dibi jiidayo inkastoo ilaah uu u sheegay qaabka loo qaado sanduuqa axdiga waxay ahayd inay garbaha ku qaadaan reer qahad oo ka tirsanaa qabiilka reer laawi waxaa markaasi si degdeg ah u dhintay cusaah waayo ma ahayn inuu taabto sanduuqa axdiga isla markiiba digniin culus buu helay oo gacantiisii markii ay taabatay ayuu u dhintay sidii nin koronto taabtay oo kale markii dambe ayaa wuxuu sanduuqii axdiga keenay halkii loogu talagalay oo ahayd magaalada yeruusaalem cutubkan wuxuu ka hadlayaa arrin si hagaagsan wax loo sameeyey iyadoo hab qalad ah la marayo waxaa kaloo nebi daa'uud lagu canaantay farxadda weyn ee uu u qabo ilaah markii uu keenay sanduuqii axdiga magaalada yeruusaalem waxaana dhaliisha soo jeedinaya miikaal waxaa haddaba jira ururo badan oo isticmaala falsafaddan daa'uud ee ah in qaab waliba la tijaabiyo oo xitaa marin qaldan la isticmaalo marba haddii danta la leeyahay la gaarayo haddaba waxaa la odhan karaa filosofiyaddii daa'uud uu raacayay ayaa sidaas ahayd laakiin ma ahan mariin uu isagu isticmaali jiray balse haddii la eego cutubkan lixaad waxay u muuqanaysaa in falsafadda nolosha ee daa'uud ay ahayd inuu marka hore raaco marin kasta marba haddii taasu ay kaamilayso ama ay ku aroorayso danta wanaagsan ee uu leeyahay haddaba haddii lagu yidhaahdo waa maalintee maalintii ugu wanaagsanayd ee nebi daa'uud maxaad odhan lahayd ma waxaad odhan lahayd dhegaystow waa maalintii samuel uu u caleemo saaray boqortooyada mise waxaad odhan lahayd maalintii uu guursaday miikaal oo ahayd gabadhii saa'uul mise waxaad odhan lahayd waa maalintii uu ka baxsaday saa'uul mise waa maalintii saa'uul uu dhintay oo uu qabsaday carshiga mise waa maalintii daa'uud reer banu israa'iil oo dhan ay boqor u aqoonsadeen mise waa maalintii wiilkii absalom uu ku kacay oo uu isla maalintaasba ka adkaaday uu jebiyey kacdoonkii mise waa maalintii wiilkiisii sulaymaan loo magacaabay inuu ahaado boqor haddaba maalmahaasi oo dhan waxay ahaayeen maalmo wanaagsan marka dhacdooyinkaas laga yimaado ayaa waxaa kaloo jira laba dhacdo oo kala daran oo nebi daa'uud uu soo maray waana maalintii daa'uud sanduuqii axdiga oo ilaah u keenay magaaladii yeruusaalem sida ku qoran cutubkan lixaad iyo maalintii nebi daa'uud u goostay inuu ilaah guri uga sameeyo magaalada yeruusaalem labadaas maalmood ayaa waxay ahaayeen labada keliya ee ugu wanaagsanaa maalmihii nebi daa'uud iminka sanduuqa axdiga ayaa u taagan xaadirnimada ilaah ee dadkiisa uu ku dhex joogo waxaan horay uga soo hadalnay waxa dhex yaalla taambuugga rabbiga dhexdiisa marka hore taambuugga wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood barxadda shirka oo ay yaalliin barkadda weysada oo ah halka allabariga lagu bixiyo waana halka dembiga wax looga qabanayo waxaa kaloo jira meesha quduuska ah waxaana halkaasi yaallaa saddex weel oo maacuun ah oo iyaga oo dhaniba waxay ka hadlayaan caabudista ilaah iyo shakhsiyadda masiixa laambada shumaca iyo halka allabariga fooxa iyo kibista tusniinta ee saaran miis waxaa kaloo jira quduuska quduusyada waxaana halkaasi yaalla sanduuqa axdiga oo meel ka korraysana waxaa yaalla kursiga naxariista waana halkaasi meeshii ilaah uu kula kulmo dadkiisa ama uu fadhiyo haddaba sanduuqa ahdiga waa sawir ku habboon masiixa ee aynu ku haysanno kitaabka ahdigii hore waana sawirka keliya ee ilaah uu habeeyey haddaba ninna garan maayo sida sayid ciise masiix uu u ekaa dadku way iska mala awaalaan oo waxay yidhaahdaan wuu caddaa kuwana waxay yidhaahdaan wuu madoobaa kuwana waxay yidhaahdaan wuu caddaa wuuna madoobaa waxaanse anigu idinku leeyahay waxaa jira sawir matala masiixa oo yaallay macbudka kaasuna waa sanduuqa ahdiga waana sanduuqa laga sameeyey qori qurac ah oo dusha iyo hoostaba looga dahaaray dahab waxaa iyadoo ruuxa quduuska ahu u wado sameeyey ninka la yidhaahdo basaleel wakhtigii nebi muuse oo loo soo socday dhulkii la ballanqaaday haddaba sanduuqan axdiga wuxuu u taagnaa sayid ciise masiix haddaba dadku way garan waayeen beryihii hore awoodda ku jirta sanduuqa waxayna la noqotay awoodo la mid ah kuwa dunida oo dhalanteed ah laakiin wuxuu ahaa sawir u taagan masiixa waxaa laga sameeyey dahab oo ka hadlaya rabbaaninimadiisa iyo qori oo ka hadlaya bini'aadannimadiisa ma ahayn laba sanduuq wuxuuse ahaa hal sanduuq oo marna alwaax wada ah marna dahab wada ah marka ay sidaas tahay wuxuu u taagan yahay ciise masiix hadday noqon lahayd rabbaaninimadiisa iyo hadday noqon lahayd bini'aadannimadiisaba waxaa markaasi la odhan karaa waa qof caadi ah iyo wiilkii ilaah waxaad markaas xusuusanaysaa wakhtigii samuel in reer falastiin ay qabsadeen sanduuqa axdiga waxay la ahayd inuu yahay wax laysku soo falay markaasay ku soo celiyeen dhulkii reer banu israa'iil waxayna uga tageen gurigii abinadaab markii nebi daa'uud uu qabsaday yeruusaalem wuxuu doonayey inuu sanduuqa rabbiga yaallo yeruusaalem waayo wuxuu dareemay in halkaasu ay tahay meesha uu leeyahay sanduuqa axdiga ee rabbiga yeruusaalemna waa meesha rabbigu uu u doortay in uu ka dhigo macbudkiisa oo arrin boqorku uu garanayay baa jira oo lahaa sida ku qoran sharciga ku noqoshadiisa cutubka lix iyo tobanaad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka laba boqol shan iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo sannadiiba saddex jeer raggiinna oo dhammu waa inay rabbiga ilaahiinna ah kaga hor muuqdaan meeshuu dooranayo oo saddexdaas jeer waa iidda kibista aan khamiirka lahayn iyo iidda toddobaadyada iyo iidda waababka oo waa inaanay iyagoo fara maran rabbiga hortiisa ka muuqan haddaba nebi daa'uud wuxuu yeruusaalem ka dhigay caasimadda reer banu israa'iil wuxuuna dhigay sanduuqii axdiga meel siddeed kilomitir ka jirta dhanka galbeed magaalada yeruusaalem daa'uud ilaah buu jeclaa mana ahan in dembiyadii yaraa ee uu sameeyey lagu eedeeyo waxaan jeclaan lahaa in jacaylkayga uu gaaro kii nebi daa'uud oo kale waa haddaan helaaye eh haddaan yaro milicsanno zabuuradda daa'uud ayaa waxaa ku qoran zabuurka sagaalaad aayaddiisa koowaad sida tan qalbigayga oo dhan ayaan rabbiga ugu mahadnaqi doonaa waxaan muujin doonaa shuqulladaada yaabka leh oo dhan mar kale wuxuu yidhi sida ku qoran zabuurka boqol iyo saddex ee kitaabka zabuuradda aayaddiisa koowaad sida tan naftaydoy rabbiga ammaan oo inta igu jirta oo dhammaay ammaana magaciisa quduuska ah haddaba lama soo koobi karo muxubbadii daa'uud uu u qabay ilaah waana shay daa'uud lagu xusuusanayo haddaba ilaa iyo kow iyo toban zabuur ayuu nebi daa'uud curiyey xilligan uu sanduuqa cahdiga uu keenayey yeruusaalem waxaa hubaal ah hal shay waxaana weeye in daa'uud aanu la ahayn sanduuqa cahdiga wax kale wuxuu garanayey halka sayidku uu joogo wuxuu kaloo garanayey inaannu sanduuqaasi uu ku dhex jirin ilaah zabuurka boqol saddex iyo labaatan aayadda koowaad ayaa daa'uud uu ku leeyahay kaaga samooyinka dhex fadhiyow adigan indhehayga kor kugu taagaa bilxaqiiqa nebi daa'uud wuu garanayey halka ilaah uu joogo laakiin wuxuu kaloo garanayey sidii ilaah loogu soo dhowaado in lagu muujiyey sanduuqa ahdiga waxaana weeye in dadku ay badbaadiye u baahan yihiin laakiin aanay toos ugu imaan karin rabbigooda waxaa markaasi la odhan karaa cutubkan waxaannu ka bixinnay horudhac aad uga dheer cutubyadii hore waayo waxaan rumaysanahay in cutubkani uu yahay cutub muhiim ah waxaase iminka ogaataa waxa nebi daa'uud maanka uu ku hayo haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno cutubka lixaad ee kitaabkii labaad ee samuel baalka saddex boqol sagaashan iyo lix ee axdigii hore waxaa qoran sida tan markaasaa daa'uud haddana uu soo ururiyey raggii reer banu israa'iil oo la doortay oo dhan waxayna ahaayeen soddon kun dabadeedna daa'uud baa kacay oo la tegay dadkii isaga la jiray ee ka yimid bacalle yuhuuddah oo dhan inay xaggaasi ka soo qaadaan sanduuqii ilaah kaasoo lagu magacaabo magaca waxa weeye magaca rabbiga ciidanka oo dhex fadhiya karobiimta oo sanduuqii ilaah gaari cusub bay saareen iyagoo ka soo bixiyey gurigii abinadaab oo buurka ku yiilay markaasaa gaarigii cusbaa waxaa waday abinadaab wiilashiisii oo ahaa cusaah iyo axiyo haddaba daa'uud qaldaadkiisii waa kan ilaah tusmooyin ayuu ka bixiyey sida loo qaadayo taambuugga shirka iyo alaabtiisa laakiin nebi daa'uud ma aanu raacin sidii qorshuhu uu ahaa waxaa laga yaabaa inaad isweyddiisaan oo reer falastiinba gaari bay soo saareene oo dhibaatina ma gaarine maxaa israa'iil loogu darnaaday wixii keenay in falastiin ay ka baxsato ayaa waxay tahay inaanay iyagu waxba ka garanaynin sanduuqa ahdiga waxayna garanayaan in kuwa wax garanaya ay mas-uuli saaran tahay haddii dadku ay leeyihiin iftiinka injiilka waxay mas-uul ka noqonayaan diidmadooda haddaba juhale cid kale ku sheegi maayo laakiin meel waliba ayay buuxaan kuwa aan ilaah waxba ka garanaynin haddaba haddii aad ciise masiix dhabarka u jeedisaan saaxiibayaal waxaan idiin sheegayaa in xukun iyo ciqaabi ay idiin sugayso oo ugu dambayntana cadaab baa jiraysa daa'iman ah haddaba kani waa carshigii ilaah iyo sharciyadiisa markaana nebi daa'uud waxay ahayd inuu keeno sanduuqa ahdiga yeruusaalem laakiinse si kale oo aan la doonaynin buu yeelay sanduuqa ahdiga wuxuu leeyahay qabsatooyin afarta gees kaga dheggan qabsatooyinkaas baa ula la gelinayaa sanduuqana waxaa lagu qaadayaa garbaha oo waxaa qaadaya afar nin markii ay cidlada dhex socdeen reer banu israa'iil waxaa garbaha ku sidi jiray reer laawi laf ka tirsan oo la odhan jiray reer qahad haddaba daa'uud wakhtigiisii waxay ahayd in la raaco hannaanka ilaah oo u soo dejiyey sharciga iyo meesha quduuska ah laakiinse ma uu raacin sababtaas aawadeed dhibaato ayaa ka hor imaanaysa isla sida dadka ilaah ay dhibaatooyin ula soo gudboonaadaan haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii labaad ee samuel cutubka lixaad aayadda shanaad ayaa waxaa qoran sida tan daa'uud iyo reer banu israa'iil oo dhammuna rabbigay hortiisa ku cayaareen iyagoo haysta cayn kasta oo alaabta myuusikada ah oo ah qori beroosh la yidhaahdo oo alaabtaasu waxay ahaayeen kataarado iyo shareerado iyo dafaf iyo shugux shugux iyo suxuun laysku garaaco daa'uud wuxuu ahaa nin myuusikada wax ka yaqaan wuxuuna rumaysnaa inuu ilaah ammaano wuxuuna sanduuqa axdiga keenayaa yeruusaalem isagoo garaacaya oo heesaya oo ciyaaraya haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii labaad ee samuel cutubka lixaad aayadaha lix ilaa toddoba waxaa qoran sida tan oo markay yimaadeen meeshii xaruurka lagu tumi jiray oo naakoon ayaa cusaah gacanta uu ku fidiyey sanduuqii ilaah wuuna qabtay maxaa yeelay dibidii siday ayaa turan turootay markaasaa rabbigu aad ugu carooday cusaah oo ilaahna halkaasuu ku dilay qaladkiisii aawadiis oo sanduuqii ilaah agtiisa ayuu ku dhintay haddaba waxaa halkan yaalla xaalado ad adag sanduuqa cahdiga wuxuu saaran yahay gaariga dibidiina way ruxruxeen sanduuqii markaasaa cusaah uu damcay inuu gacantiisa ku riixo sanduuqa ahdiga rabbiguna wax uu ku dhuftay wuuna dhintay waxay haddaba dadka qaarkii ula muuqanaysaa intaasu ay tahay xoogaa qalad ah oo aan badnayn ama weyneyn waxaase looga jawaabay ciqaab xanuun badan cusaah dhimashadiisii waxay saamaysay gurigii daa'uud wuxuuna joojiyey qaabkii ay wax ku socdeen iyo ciyaartii wuxuuna sanduuqii uga tegay obed edom oo ahaa reer gaad daa'uud aad buu u cabsaday uu uga carooday waxaas rabbigu uu ku sameeyey cusaah rabbiguna wuu u carooday daa'uud waayo si aan hagaagsaneen buu u soo qaaday sanduuqii ahdiga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka lixaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaa qoran sida tan oo daa'uudna taas buu ka xumaaday maxaa yeelay rabbigu degdeg buu u qabtay cusaah oo meeshaas magaceediina wuxuu u bixiyey reres cusaah oo ilaa maantadan la joogo waxaa la yidhaahdaa magacaasi oo daa'uudna rabbiga wuu ka baqay maalintaas oo wuxuu is yidhi sanduuqa rabbigu sidee buu iigu imaanayaa haddii aynu ilaah ka cabsanno dhegayste wax weyn baa inoo kordhaya zabuurka boqol iyo kow iyo tobanaad aayadda tobanaad ayaa leh cabsida rabbigu waa bilowga xikmadda dad badan ayaa waxay u baahan yihiin inay bal marka hore aqoonsadaan xaqaa'iqaas ilaah wuu ina xukumayaa mar waliba inkastoo dad badani ay yidhaahdaan ilaah wuu naxariis badan yahay haddana xukunkiisa ayaannu ku dhex jirnaa waxaa hubaal ah in ilaah uu ku jecel yahay laakiin haddii aad ilaah ka tagto oo aad dhabarka u jeediso waxaa hubaal ah inaad lumayso xukunna uu ku sugayo haddaba meel kale ee aad aadayso ma lahan waayo waxaa ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadda lixaad sida tan anigu waxaan ahay jidka runta iyo nolosha ninna aabbaha uma yimaado xaggayguu ku yimaado maahee ciise masiix ayaa hadalladaasi ku hadlay waana hadallo dhab ah waayo inaan markaasi ka cabsannaa ilaah oo aan samaynaa waxyaabaha uu inoo sheegayo inaan samayno ayaa wanaagsan daa'uud wuxuu ka baqi jiray sayidka wixii maalintaasi ka dambeeyey ugu dambayntiina wuxuu yidhi sidee buu sanduuqa rabbiga iigu yimid haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka lixaad aayadaha toban ilaa laba iyo toban waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed daa'uud uu diiday inuu wado sanduuqii rabbiga oo uu geeyo magaaladii daa'uud laakiinse daa'uud sanduuqii buu gees ugu leexshay gurigii coobeed edom kii reer gaad oo saddex bilood ayaa sanduuqii rabbigu gurigii coobeed edom u yiilay oo rabbiguna wuu barakadeeyey coobeed edom iyo reerkiisii oo dhanba markaasaa daa'uud loo sheegay oo lagu yidhi rabbigu waa barakadeeyey coobeed edom reerkiisii iyo wixii uu lahaa oo dhan taasuna waa sanduuqa ilaah aawadiis markaasaa daa'uud uu tegay uu sanduuqii ilaah ka soo qaaday gurigii cobeed edom oo farax ku soo geliyey magaaladii daa'uud haddaba daa'uud way ka go'nayd inuu sanduuqa keeno magaalada yeruusaalem wuxuuna haatan soo qaatay cashar oo bal sidee buu ku keeni doonaa sanduuqa wuxuu ku soo gelinayaa sanduuqa ahdiga magaalada yeruusaalem iyadoo ay sidaan rag reer laawi ah oo wadaadda ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka lixaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan oo markii kuwii sanduuqa rabbiga siday ay lix tallaabo socdeen wuxuu allabari u qalay dibi iyo neef kal oo shilis oo daa'uudna rabbiga hortiisa u xooggiisii oo dhan ugu ciyaaray wuxuuna guntanaa efood dhar wanaagsan laga sameeyey sidaasay daa'uud iyo reer banu israa'iil oo dhammu u soo qaadeen sanduuqii rabbiga iyagoo qaylinaya oo buunna ka dhawaajinaya haddaba markii la arkay daa'uud oo ciyaaraya ayaa dadkii oo dhammu ay isku soo baxeen laakiin waa ilaah kan hadalladii uu ku heesayey uu ku xadraynayay geliyey afkiisa daa'uud wuu ciyaaray mase ahaan tan dunida daa'uud wuxuu ahaa nin cibaado leh oo isagoo kalena rabbigu wuu jecel yahay haddaba innaga oo dhanba waa inaan ilaah hortiisa farxad la nimaadno daa'uud sidaasuu yeelay sidaad arkaysaanba haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka lixaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaa qoran sida tan sidaasay daa'uud iyo reer banu israa'iil oo dhammu u soo qaadeen sanduuqii rabbiga iyagoo qaylinaya oo buunno ka dhawaajinaya oo markuu sanduuqii rabbigu soo galay magaalada daa'uud ayaa miikaal oo ahayd ina saa'uul dariishadda wax ka fiirisay oo waxay aragtay boqor daa'uud oo boodboodaya oo rabbiga hortiisa ku ciyaaraya markaasay quursatay miikaal ma aanay arag weligeed qof sidaa rabbiga u jecel markaasay daa'uud taasi aawadeed quursatay xusuuso miikaal waxay kaloo ahayd xaaskii nebi daa'uud dabeecaddeediina waxay ahayd mid aan wanaagsanayn iyo weliba xidhiirka iyada iyo daa'uud ka dhexeeya haddaan horay idinku sii wado xigashada kitaabka oo aan eego aayadda toddoba iyo tobanaad ee kitaabkii labaad ee samuel cutubkiisa lixaad ayaa waxaa qoran sida tan sanduuqii rabbigana gudahay soo geliyeen oo meeshiisii bay dhigeen taasoo ahayd teendhadii daa'uud uu u dhisay bartankeeda kolkaasaa daa'uud rabbiga hortiisa uu ku bixiyey qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiinno haddaba qurbaannadaasi daa'uud uu bixiyey waxay ka hadlayaan qofnimada masiixa qurbaanka nabaaddiinnadana wuxuu ka hadlayaa nabaddii ciise masiix uu inagu siiyey dhiiggiisii lagu daadiyey isku tallaabta iyo xidhiirka wanaagsan daa'uudna wuxuu sidaas u yeelayaa inuu xidhiir wanaagsan ilaah la lahaado saaxib waxaannu aragnay in nebi daa'uud ilaah uu jeclaa inkastoo welibana cusaah uu dhintay markii uu taabtay sanduuqii axdiga ahmiyadduna waxay tahay inaan marka hore isweydinno xidhiirka innaga iyo ilaah inaga dhexeeya waxaa keliya ee xidhiirkaasi laga arki karaa noloshaada sidii daa'uudba uu muujiyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka lixaad aayadda labaatanaad waxaa qoran sida tan markaasaa daa'uud uu u noqday inuu reerkiisii u duceeyo oo miikaal oo ahayd ina saa'uul ayaa u soo baxday inay daa'uud ka hor timaado oo waxay ku tidhi boqorka reer israa'iil qurux badana maanta kaasoo maanta isku horqaawiyey gabdhihii addoommadiisa sida waxmatarayaasha midkood uu isugu qaawiyo oo kale haddaba daa'uud waa isqaawiyey waxaa loola jeedaa inuu iska siibay dharkii boqortooyada oo lagu garanayay inuu yahay boqorka reer banu israa'iil wuxuu isku daray dadkii wuxuu ilaah uga mahad celiyey inuu ugu dambayntii soo gaarsiiyey sanduuqa axdiga magaaladii daa'uud oo ahayd yeruusaalem gabadhii saa'uul ma aanay jeclaysan xaalka oo waxay la ahayd in maamuus iyo shibbanaan wax lagu caabudo sida dad badanba ay la tahay maanta waa in ilaah loo ciyaaro sida nebi daa'uud oo kale oo welibana sabuurado lagu ammaano waxaan xusuustaa mar uu nebi daa'uud lahaa sida ku qoran sabuurka sagaashan iyo siddeedaad kaalaya aynu rabbiga u gabayne haddaan soo koobno cutubka lixaad ayaannu eegaynaa aayadaha kow iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaana qoran sida tan markaasaa daa'uud miikaal uu ku yidhi waxay ahayd rabbiga hortiisa kii iga doortay aabbaha iyo reerkiisii oo dhan oo iga dhigay amiir u taliya dadka rabbiga kuwaas oo ah reer banu israa'iil oo sidaas daraaddeed ayaan rabbiga hortiisa ugu ciyaarayaa oo weliba intaas waan ka sii liidanayaa oo waan isla xumaanayaa laakiinse gabdhihii aad ka hadashay xaggooda derejaan ka lahaan doonaa iyadoo ay ugu wacan tahay dabeecadaheeda ayaa nebi daa'uud uu isaga tegey oo weligiiba uma uusan tegin
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin